إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku hoobtay weerar nafurnimo ah oo saakay ka dhacay xero ku taalla magaalada muqdisho gaari dagaal ayaa dowladda federaalka looga gubay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii qarax culus lala beegsaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa weli ka socda gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shil gaari ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisinaya askarta dowladda federaalku ku leeyihiin degmada dayniile ee magaalada muqdisho alkataa'ib ayaa baahisay xalqada toddobiyo tobnaad ee taxanaha humul caduwu faxdarhum oo lagu soo bandhigo qiraallada jawaasiista guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku hoobtay weerar nafurnimo ah oo saakay ka dhacay xero ku taalla magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee camaliyadaas waxaa inoo faahfaahinaya cabdifataax maxamed qaasim qarax aada u xoogan oo meelo badan laga maqlay ayaa maanta ka dhacay gudaha xarunta tababarka ciidamada ee xero nacnac halkaasoo ay ka socotay qorista ciidamo cusub oo ka tirsan kuwa uu maraykanku ku ugaarto ee loo yaqaano danab xarunta weerarku uu ka dhacay oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa weerarka ka fuliyey qof naftii hore ah oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka dhashay khasaare xoogan ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac khasaaraha dhimasho ayaa sii dhaafaya soddon iyo labo halka dhaawacu uu ka badan yahay afartan sida aan kasoo xiganay ilo kala duwan qof ka mid ah dadweynaha oo marayay xerada horteeda ayaa ka waramaya wixii uu indhihiisa ku arkayay ilbaabkii anigoo soo hormaraya waxaan maqlayaa qaraxaa maqlay indhaygu ay qabteen dad badan oo macnaha meesha goongaaro yaablo ciidamo la qoraayo ahaayeen waxaa maanta oo shacaba oo hadda qoraal rabay afaafkooda oo waxaa waaye xerada midnaha degmada wadadiga dharkelay kala qaadisan oo wadada kala qaadisan wadada kala tan waaye marka ciidamada qoraayo waxay ahaayeen meesha dhoomaayi askarta hadda waxaa laysaraaya meeshaasaa lagu qarxiyey ragba qof oo bismilaamisaa soo dhex gashay marka ilay kubadda raadee wax baa ladaadgureeyo hayaa dhaaw heela daldalo hayaa ilay kubadda raadee wax badan oo meydana waa yaalyaalyado go-gaan marka dhibaato weyn oo culusaa ka dhacda meesha maanta wuxuu sheegay in meydadkii meesha daadsanaa ay ugu muuqdeen afartameeyo islamarkaana ciidamadaasu ahaayeen kuwa dagaalka loo tababaro marka ina military ah ina military ah maya waxaan garan karaa hadda macnaha ii sheeg anigu kuma arkin taa maxaa jira oo meesha looma dhawaan karo lama geli karo oo askartii xerada indara joogtay oo macnaha ii sheeg dadkaan kalcilinaysay ah xabada lagu qalcintay marka kor baa macnaha anigu ka daawanayo ka fiirinayo marka hilbo badan dad badan ayaa meesha adiga dhimashadu waa gaaraysaa oo afartamay waa gaaraysaa dhimashada iyo dadka meesha soo isula tuura dhacdooda qarac ka dhacay maya safafka ku dhex jira safafka ku dhex jira safka dhexda ka tagna dhibaato adagaa meeshaas ka dhacda dhibaato adagaa ka dhacda marka saas baan aniga macnaha maanta meesha ku arkay goobjooge kale oo isna ku sugnaa meel dhowr tallaabo u jirta halka ay wax ka dhaceen ayaa waxa uu yidhi qarax markaa maqle dhulkan ku dhacay cabaar kadib waa soo kacdaa curbadaysta waxaan fiiriyey dhallinyartii aan soo hormaray oo wada leedaa arkay kisar kadib askaraha soo baxda xabaday bilaabeen ninaa wiil dhalinyara isqarxiyey laakiin ma meesha waa goob ciidan waaye warshadan anaa waaye marka meesha qaraxaasaa ka dhacnay oo saddexda afar maalin maanta ku afar ah waa la qoraya maanta ugu dadbadneeday ciidamo aada u badan ayaa dowladda federaalkiihi uga dhintay dagaallo ay maalmahan waday waxaana magaalada muqdisho ay ka bilowday inay adeegsato dad dhallinyarada kusoo marin habaabiya inay helayaan dhaqaale badan loona ciidameynayo dowlado shisheeye iyadoo ujeeddadu tahay in dhowr toddobaad la ordasiiyo kadibna goobaha dagaalka la geeyo goobjoogaha oo ka waramaya ciidamada la diiwaan gelinayay oo qaarkood uu la sheekaystay ayaa wax ka bidhaaminaya hadalladoodii niyo maraa meesha aan maray wiilaan ka saay aan salaamay oo wuxuu u dhahay niyo cabdiqaadirow ciidanka cimaaraadkaan qoranayna uu dhahay "Eh, cimaaraad maga joogo bay aan dhahay markaasay idhaheen niyo cimaaraadkaa lasii qorooya uu dhahay mid mid kalaa weydiiyey niyo danana isqorooya uu dhahay mid kalaa weydiiyey gorgora isqorooya uu dhahay kuwaas waa kuwii shalay kuwii maantana waa soo maray dhalinyarta xaafadda iyo ciyaal kaaraana u badnaayeen marka markaan soo maray haddana waa waraystay waxay dhaheen niyo maanta ah, eh, ku ag tahay marka midba gees geesay fidhiyeen way shisheekeysanayeen meeshaan soo maray markii toban talaab aan soo dhaafay qaraxiyaa dhacay qaraxa markuu dhacay qaraxa waxaa ka daran niyo xabadaa ka daran xabado waxa uu intaasi ku daray in marka la isbarbar dhigo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu aada u badan yahay khasaaraha dhimashada niyo hadda dhaawaca dhimasho dhaawaca iyo dhimasho dhimashadaa badan hadda kula hadlaayo laamigaas oo istaagooya ambalaasaa kusii socda ambalaaso ambalaaso iyo cabdibilooyinaa kusii socdaan iyo ciidana kusii socdaa hadda laamiga xalanaan taagan aniga jidka dheer waa kasoo degtay jidka dhan waa lixda ambalaasaa kusii socdaan niyo meesha baabuur shaksi oo ama baabuur muwaadin iskale dhan waa ka caagan yahay baabuur ciidanna ay galaya baabuur ciidanna ma eenan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay xerada tababarka ciidamada ee nacnaca war ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta uuna ku saxiixnaa afhayeenka dhanka ciidamada sheikh cabdilcasiis abu muscab ayaa lagu sheegay in camaliyad istishaadi ah lagu beegsaday gudaha xerada islamarkaana khasaare lixaad leh loogu geystay ciidamadii cusbaa ee halkaasi lagu qorayay waxay xerada ku qorayeen maleeshiyaad cusub oo ka mid noqda shahaada la dirirka dalka ka howlgala dharbaaxo horudhac ah ayay mujaahidiintu ku dhufteen maleeshiyaadkaas khasaare xooggan ayaana soo gaaraya cadowga sidaasi waxaa yidhi asheykh abuu muscab oo intaasi raaciyey wax badan baan uga dignay mujrimiintaas inay faraha kala baxaan mashruuca ashahaada la dirirnimada ah ee looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka balse dhegaha ayay ka furaysteen maanta ayayna hayaan mirihii ka dhashay falkooda guracan ayuu hadalkiisa sii raaciyey sheekh abuu muscab dhimashada iyo dhaawaca ayaa isugu jira ciidamadii la qorayay tababarayaal ciidan iyo askar ku sugnaa xerada isku soo wada duubo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay dhowr jeer sidan oo kale weeraro ula beegsatay isla xeradan oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho oo ah xero lagu qoro lagu diyaariyo laguna tababaro ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka si ay qayb uga noqdaan mashruuca maraykanka ee ah la dagaalanka argagixisada ee loola jeedo la dagaalanka islaamka gaari dagaal ayaa dowladda federaalka looga gubay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii qarax culus lala beegsaday haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya
rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax ku gubay gaari nooca cabdibalaha loo yaqaan oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxa ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay duulaadka deegaanka cada kibir ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana ay wararku sheegayaan inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarneyd gaarigaas gaarigan ayaa waxaa iska lahaa senaatar saciid siyaad sharwac oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay laba askari oo lagu kala magacaabi jiray geedda cusmaan guutaale iyo raaga xasan dhowre sidoo kale waxaa dhaawac culus soo gaaray afar askari oo kale oo saaray gaariga kuwaas oo la sheegayo inay xaaladoodu tahay mid garaab ah deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa weli ka socda gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed ciise ayaa ka waramaya
gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa si dardar leh kaga socda guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garab istaagayaan dadka ay abaartu saamaysay deegaanada gurmadkan ballaaran ee ka socdaan waxaa ka mid ah deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay deegaanka ceelbaraf iyo magaalada gamboole ee shabeellaha dhexe gurmadkan ayaa maanta la gaarsiiyey degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo dhowaan laga xoreeyey ciidamada burundi ee duulaanka halkaas ku joogay dadka la siiyey gurmadkan ballaaran ayaa sidaan u soo dhoweeyey
magaceeda maxamed xaali ayaa la yidhaahdaa deegaanka albaraf la yidhaahaa saakay wilaayadu nooga yeertay waxaana ku qaadanay oo haynaa beeq xeed sabaqa ah oo wilaayadu noogu deeqayso ilaahi subxaana watacaala oo nooga soo qaaday xilli aan loo baahan yahayna oo kusoo aado oo ummadda u baahan tahay magacayga maxamed sheekh maraan la yidhaah waxawaaye waxaan joognaa tuulada albaraf alxamdulilah ilaahayna maaragtay walaayada aan maanta waxaan weli maaragtay raashin macaawina aan nagu sii haysa ilaahay maaragtay waa mahad aan ku mahadsan tahay walaayadu islaamka allah kor yeelo annagana maaragtay waa taabacsanaa sunnada jilaan waxa maaragtay nalkusuu hayaa sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoos tagta degmada mahadaay ayaa iyagana gurmadkan la gaarsiiyey cabdiraxmaan cismaan baa layidhaha deegaanka fiidow aan deganahay anwisii bur bariis sokor saliid mujaahidiintaan la siiso kheyr allah siiyo gaaladana allah jibiyo gacantoodana kar allah ka dhigo roobna allah la siiyo ma filayseen in in deeqdan oo kale ma soo gaarsiinaya insha allah insha allah waa filaynaa
waayahay ka waran marka qaabka loo qaybinayay iyo nidaamka nidaam toosan nidaam toosan nadiif gacantooda kar allah ka dhiga gaaladana allah jibiyo meelaha kale oo la gaarsiiyey waxaa ka mid ah deegaanka gamboole oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe dadka la gaarsiiyey gurmadkan ayaa ka warbixiyey magacaygu waa horta xasan bashiir cabdimugale waa gartay meeshaad joogtid maanta maxaa lagu qaybinayaa waxaa lagu qaybinayaa raashiin iyo saliid iyo sokor waana daairsalaan bur iyo raashiin iyo sokor iyo bariis isugu jiro lagu qaybinaya waa gartay yaa qaybinaya
maamulka sharafsala oo shabaab oo degan degmada macnaha gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddii ilaahay kuur maanta waxaanu soo gaaray macnaha deeq gurmadka abaaraha ah oo loogu talagalay dadka dhibaataysan aniga muslima cabdi cusmaan lidhaa degmada gamboolo waay maxaa qaadateen waxaan qaadanay bariis bur sokor saliid maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe gurmad raashiin ah soo gaarsiisay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe iyo deegaanka muqoqori ee wilaayada hiiraan qarax ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay dagaal culus ku qaaday fariisinaya askarta dowladda federaalku ku leeyihiin degmada dayniile mar kale iyo haashim cabdinaasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollo ay ka mid yihiin hiiraan iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay goob ay ku caweynayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle qaraxa ayaa ka dhacay bariga magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda loo yaqaano xawataako faahfaahino dheeraad ah ayaana ka soo baxaya dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ayaa ku noqday dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ku nafaaya qaraxan waxaa ka mid ah sarkaal boliis ah oo lagu magacaabi jiray shida ibraahim jiis sidoo kale askari ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku dhintay qaraxa waxaana uu dhaawac soo gaaray shan kale oo isugu jirta saraakiil iyo ciidamo saraakiisha ay dhaawacyadu soo gaareen waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii ugu magacownaa maamulka hirshabeelle magaalada feerfeer kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey gacmo duule waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawaciisu yahay mid garaab ah sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay xuseen aflow oo ahaa guddoomiye laameed ka tirsanaa magaalada beledweyne saraakiisha ku dhaawacmay qaraxa waxaa sidoo kale ka mid ah saadaq faarax oo ahaa sargaal ciidan askari kale ayaa sidoo kale dhaawac soo gaaray si kastaba ha hatee qaraxan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay ay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askar etoobiyaan ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxii shalay ka dhacay eeraboorka magaalada qansax dheere ku dhintay afar askari oo etoobiyaan ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex askari oo isla etoobiyaan ah waxaana sidoo kale qaraxyadii ka dhacay eeraboorka qansax dheere ku dhintay mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii magaalada dhanka arrimaha bulshada kaas oo lagu magacaabi jiray ibraahim aadan cabdulle oo ku magac dheeray carab dhanka banaadirna rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday islamarkaana weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda shiraaye ee degmada dayniile
shil gaari ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya shilkan oo ahaa mid geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay gudaha magaalada hargeysa waxa uuna geystay khasaare iskugu jira naf iyo maal gaarigan ayaa xilliga uu shilka gelayey waxa uu soo jiiray neef geel ah oo ku socday mid ka mid ah waddooyinka magaalada hargeysa isagoona markii dambe ku dhacay dhismo ku yaala waddada dhinaceeda waxaana ku dhaawacmay darawalkii gaariga kaxaynayey iyo kirishbayigii la socday dhismaha uu ku dhacay gaariga ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan shilalka gawaarida ayaa ku badan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaana ugu wacan darawallada oo isticmaala maandooriyaha alkataayib ayaa baahisay xalqada toddobiyo tobnaad ee taxanaha humul caduw faxdarhum oo lagu soo bandhigo qiraalada jawaasiista maxamed amiin ayaa warbixin filimkaas ku saabsan inoo soo jeedinaya
waa xalqada toddobiy tobnaad ee muuqaalo taxano ah oo qayb ka ah silsilada humul caduwu faxdarhum oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigayo qiraallo ay bixinayaan jawaasiis u shaqaynayay sirdoonno kala duwan xalqadan ayaa waxaa kasoo muuqanaya afar jawaasiis ah oo dhammaantooda la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i eda mid weliba oo iyaga ka mid ahna waxa uu u qabtay shaqooyin kala duwan cabdulle cumar maxamed cabdulle farkeeto xasan cabduqaadir maxamed xasan buuxow ibraahim baandhey iyo xasan cabduqaadir cumar baariyow oo dhammaantooda ahaa shabakad basaasiin ah oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu horeyn cabdulle cumar maxamed iyo xasan cabduqaadir maxamed ayaa ka waramaya qaabka ay ku howlgaleen magacayga waxaa la dhahaa cabdulle cumar maxamed ayaa la yidhaha aniga shaqadan waqtigii soo gashay waxaa ii soo bandhigay in la yidhaahdo cumar ku joog ayaa shaqada ii soo bandhigay shaqada oo ah in oo gaariga oo walaayada mas-uuliyiinta inaan magaranaysaa ninka oo murtadka ahay oo wuxuu u yahay ciidamada maraykanka ayuu wuxuu u yahay sirdoon cumar ku joog ayuu kaas la xiriira ani marka cumar ku jooga shaqada ii soo bandhigay ani ana waan ka aqbalay markaan ka aqbala kadib wuxuu dhahay shaqada wuxuu ii soo bandhigay nin la yidhaahda ayaan isla shaqaynaa shaqo waxaan isla qabanaa oo igu yiri baabuurta walaayada ragga mas-uuliyiinta waaliyaasha iyo mas-uuliyiinta iyo macluumaadkooda inaa ii soo gudbisad shaqadaas ayuu ii soo bandhigay u yiri ana waaya ayaan ku ila ana marka waxaa ii bandhiga oo mas-uul shaqada iga ahay oo markuu joog sidaa boqol doolar ama lacag inuu isiiya isaga markuu joogay magacii waa xasan cabduqaadir maxamed aadan waa loo yaqaan xasan buuhow waxaan shaqaynaya galaal suuqaya ka ahay waxaan shaqo la qabtay abuu waxaan shaqa- shaqadaas ka bilaaway helikabtar oo gaal saaran iyadii meel ku soo daadis ayaa soo waday aniga markii soo wadaay kaligeeya ahay asiga laakiin gadaala iga jira asiga waa ka warhay waa degeen orod tag sabod waa orda ha ka caabsan ha ka leexan ayagu waa ku arkayaane waa i arkeen waan soo baxa lebis hortood la soo gala meel yaag la yiraad ayaa keena markii meesha aa keena waa ka leexda magaalada argagax ku sameeya wax baa ku tuurtuureen qoryaal waaweyn iyo yaryar oo ku rideen cabdulle cumar maxamed cabdulle farkeeto ayaa sheegay in shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay ay ahayd duqeyn ay diyaaradaha maraykanka la beegsadeen allah shahaadadiisa ka aqbale ee sheekh cali maxamed xuseen sheekh cali jabal oo ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir shaqada ugu horreysa oo aniga aan qabta waxay ahayd gaariga waaliga sheekh cali maxamed xuseen aljibal waaliga banaadir mala fahamtad waaliga banaadir gaariga saarif dhallinyara wada oo keen gaariga intaan walaajada lii keeni ka hor waxaa i tus saaxiibkayga jilaani wuu yaqaanaa walaayada wuu kala garanaya asigaa i tus kor iga tusay gaarigan waaliga iskale sheekh cali maxamed xuseen aljibal waaliga iskale igu yiri shaqada ka qaba ay waaye taas aniga iyo jilaani miyo ayay qaas noo tahay oo shaqada qaas noo ah mala fahamta waaye gaariga lawaajada la keenay marka gaariga lawaajada la keenay waan andhaqay waan hagaajiyey alaabtii oo g b s i waa lii keenay waxa ii keenay nin la yidhaahdo ninkii inaan kuu sheego soo maa nin la yidhaahdo xasan baryo waa ii keenay gaariga waaliga hamaruu iiga keeno g b s ka alaabtaasuu ii keenay hal shay ah markuu ii keenay gaariga saarifta ayaan u adeegsaday gaarigi markaan u adeegsaday oo aan- aan dhaqay oo hagaajiyey gaarigaa saaray gaarigaas ani waxaan u qaatay lacag laba boqol oo doolar lacag kunaa liiga ballan qaaday sideed boqol liima siinin ibraahim baandhey iyo xasan cabduqaadir ayaa iyaguna waxa ay ka warameen shirqooladii ay ku lug lahaayeen
soo wacay loo hadlay oday la yidhaahdo odaga bile isoo marka soo socdo ayuu tagiri daba socdaan daba soco waa daba socday shan toban tilaab dib u baxay buu yidhi toban tilaab dib u socday markii kabacdina tobankii tilaabna duqeynaa dhacday waa la duqeeyey odaga ilaah badbaadiyey waa ka tegey lacag kodan door lacag isoo tuuray dhowr bari lagu joogay waxaan aaday dina hanqaal meel yidhahda aada yidhi bax meel banaan ah diyaaro helikobtero ayaa imaanaya meeshiin aaday wax maa joogo eedina ma ku arkaysa maya maya iska tegi bax lacag dhan lixdan door isoo tuuray waa ka tegey gadaashaan dam abuu toddoba boqol bees iisii alaab kale ii dhiibi cabdulfargeet idey iyo dheh haafid ikiday usoo markaa hamarka kuwa isun took labaad alaabti qaada cabdulfargeet idey alaabta ma furna an cabdulfargeet alaabti abu ii dhiibi us idey ti an ii dhiibi cabdulfargeet idey ma iisii abuu toddoba boqol iisii baar kuwan horta ii kasay moobeelsi ii dhiibi shan hab anoo oo afgoo joogsa ii way alaabtan moobeelooga day isku qaad anoo soo bax ii way aad isgartane haa maykii dhiibi alaab moobeel ii dhiibi soo bax soo lugaydada dameer soo wadada siyeeton dameer ahayd soo wadada soo lugaydada kuuny kooy markii aan kuuny ana kooy oo hanqaale meelika dhahay ana kooyaay ii kooy moobeelooy oo qaaday ma ii dhahay sarti oo adaacadda ahayd daweey ii dhay markii moobeeloo ishiin sagaashan doolar iisii ku qaadada haddan gadaashan ma ii dhahay sartaa ana dogay boqol doolar iisii moobeelo kolle oo hadoogi ii dhay walaayo kale haay ii dhay anaa hooshaa ka jir sal ii qobiy والله ابوي عبد الفرقيت اغر ني درنا وما دروا أن الزمان له shaqada basaasnimada ayaa ah midda ugu liidata ee ruux bini'aadana uu qabto waxaana dhammaan jawaasiistan iyo kuwii ka horreeyeyba ay ka wada siman yihiin shallaytada iyo islacnaditaanka dhexdooda ah balse intaasi oo dhan waxaa uga sii daran inay aaqaradooda seegeen oo ay shilimaad yar ku bedesheen diintooda
الله سبحانه وتعالى وحو يري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين واددكي هنونك انت ايب جاي بالي سوق قطي حقي سوق جايين حارانتي سوق قاتين ايمانك سوق جايين كفرك سوق قاتين وناقا اي سوق جايين حمانتي سوق قاتين وهكذا تجارته لكم الربحين من الربح دونان من اقول اي سنه يا مولي قول حقيقه انه عاسو
halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmada aadan iyo baal ee wilaayada shabeellaha dhexe mar kale iyo maxamed ciise
xilli dhowr bilood ka hor aadan yabaal laga qaybiyey raashin gurmad ah ayaa haddana maalintii shalay waxaa guddiga gurmadka abaaraha raashin ka qaybiyeen degmada ku dhowaad boqol qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay waxaana la siiyey raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo saliid dhammaan siddeetan iyo afarta qoys ee raashinka la siiyey ayaa soo dhoweeyey gurmadka waxaana ka mid ahaa hooyooyin mako maxamed maxamuud maanta maxaa lagu siiyey loor sonkora loor bura loor bariisa lamaca waa saliida waa kaas walaayada kor alla hou dhigo intii muslimeena oo qayrka ilaahay ku socota kor alla hou dhigo intii heerka dhibaysan allah ka reebo ay ugu horreyn ku bilow magacaaga bismillahirrahmaani magacayga waxaa la dhahaa canab cumar maxamuud waxaan aad u taagay salaamayaa walaayada islaamka kor alla hou dhigo gaalna allaha jabsho waxaana la siiyey bur iyo sokor iyo bariis walaayada kor alla hou dhigo gaalka dhulka allaha gelsho ka waran marka dareenkaaga maanta aad iyo aad buu u mahadsan yahay korna allah u dhigo walaayada nadaam kala boob aan lahayn oo wanaagsan aan lagu bixinaya maasha allah kutubka diinka agtiisa kor allah u dhigo walaayada kor allah u dhigo sidoo kale rag ay ku jiraan kuwa waayeelo ah iyo qaar lixaadka la ayaa ka mid ah kuwa raashinka la siiyey
badar macaawina waxaa lagu qaybiyey waxaan haysannaa laba caag oo saliida iyo saddex looro badara oo hal sokoraya hal beriisa iyo hal bura waxaa noo naga soo gaaray guddiga abaaraha gaar ahaan wilaayada shabeellada dhexe marka waa mahadsan tahay wilaayadu khayr allaha siiyo hadda ugu horraysa allaale midda labaadna wilaayadaa le wilaayada dalka iyo dadka ha makaniso ilaahay intaasa uga barya farxaddayda aad iyo aaday u daranay u badan tahay aadan u faraxsanahay ida wilaayada islaamka ay macaawinana sii hayso hadow alla yidhaha dareenkaaga ka hadalna leedahay na abni haysanno nabadgelyo haysanno roobna ilaahyn ka rajayayna guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo raashin qaybin ah maalmahan ka waday gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa